jidadka in la furo ummaddu wixii meel kala yaallo meeshii yaallaan meesha kale in la geey karaa loo baahan yahay hadda waxaa dhacday haddii degmadan ay wax yaallaan degmada kalena dhibaato ka jirto inaan la gaarsiin karin taas waa inaan ka baxnaa diyaar muutiin dadki inaad ka bixisaan taas waa mahadsantiin ilaah inaa idinku guuleeyo waxaan rajaynaynaa in ummaddan jidadka loo furo amisom iyo dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa jidadkan xiran oo dhibaatada badan wakhtigan jiilaalka iyo rafaadka sida jidadkan loo furi lahaa ciidamada koonfur galbeed ayagana tababarada ka wada baxaayo degmooyinka iyo kuwa hadda hadda aan hortaaganahay iyagana waxaa laga codsanaa inay dadka u furaan jidadka iyo meel kastoo ay ku dhuumanayaan kuwa dowladiidka